horta arrin aada u foolxun oo jariimo aada u foolxun oo dhacdo aada u foolxuna ayaa ka dhacday maanyo xalay iyo maantaba awalba waa ka jirtay laakiin maalmahana waxoogaa laga raystay xalay markaa waxaa dhacay toddoba gabdhood oo qaarkood marwooyin yihiin baa guryahoodii loogu daatay gabdhaha wixii lagu samayn karaa lagu sameeyey hal gabara yaa damacday inay arrintaas maaragtay ka madaxadaysto gabadhiina wixii lagu samayn karaa lagu sameeyey kadibna meel walba toorrey baa laga geliyay magarad xaafadaasi waa xaafadda shaqaalaha iyo guul wada magarad marka arrintaasaa xalay ka dhacday gabadhaas hadda isbitolkay taallaa kan ciyaalay leedahay xaaladeeda aada bay u culus tahay meel walbana toorrey bay ka geliyeen iyada oo qabiil lagu taargad garaysanayo maleeshiyaadka axmed madoobe magaalada kismaayo haysto iyadaa kusan jira haddana barnaamijka iyagaa fulinaya